duhur wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiya dalsani muqdisho kusoo dhawaada warka duhur qodobadaan idiin haynana waxaa ugu waaweyn
madaxweynaha soomaaliya oo furay shirka culimada soomaaliyeed ka furyo muqdisho
ciidanka booliska gobolka bari oo gacanta kusoo dhigay habeeney habeeney dishay wiil dhallinyaro ah
xildhibaano ka tirsan dowladda ugu baaqay in si deg deg ah sharciga loo horkeeno raggii u rarnaa hubkii caabud waa lagu bilaqaystay
madaxii maaliyadda ee dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka mudug oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda
soomaaligii sacuudiga oo yeeshay kulan ku saabsan arrimaha horumarinta
akhbaaraadka dibadda warkeena duhuraad ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah
guumaystaha yuhuudda iyo lubnaan oo si weyn u cartamaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha toddobaad sanadka laba kun afar labaatan waxaa teesheen qodobada ugu waaweynaa warkeena duur markaana saaxiib yaal kusoo dhawaada iyagiyo faahfaahsan
mahadsanid salabaan aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa furay shirka culimada oo ka furmay isla caasimada dalka ee muqdisho shirkan ayaa looga goollayaa sidii looga fogaan lahaa khilaafaadka u dhexeeya culimada islamarkaasina loo midayn lahaa fikirka culimmada soomaaliyeed iyo guud ahaan shacuubta soomaaliyeed shirkan ayaa waxaa looga hadlay ducyo kala duwan waxaana ka qayb galay wasiiro culimo awdiin soomaaliyeed oo dalal kala duwan ka yimid sida mareykanka iyo dalal kale madaxweynaha jamhuuriyadda oo furay ayaa halkaasi khudbad ka jeediyey wabarakaatu wax badan oo wixii aan dhihi lahay culimadii iyo wasiirka iyo dhammaan madaxdii halkan ka hadashay ayaa tiri oo ku saabsanaay waxa ku habboon in meeshaan laga yiraahdo khayr badan allah idinsii waa mahadsantihiin meeshii wasiirku uu kusoo gabagabeeyaan ka bilaabayaa tacsida sheekh cusmaan samir iimaan allah naga wada siiyo isagana jannadii firdowsi allah ka waraabiyo micnaha ummadda soomaaliyeed ugu fadhiyey iyo diinta islaamka fidinteeda iyo hagaajinteedana waa laga wada marqaati kacay ilaahay ajar xasanaada oona soo kobi karin qabrigiisa allah ku siiyo sheekha iyo tacsidiisa waa intaas intaa kadib mar kale sida looga wado mahad celiya ayaan adna ku biirinayaa codkayga culimada soomaaliyeed ee meel kasta dalka iyo dibaddiisaba isaga timiday ee u timiday in ay ummaddan soomaaliyeed iyo diintooda islaamkaba ay u hagaajiyaan u toosiyaan oo meelihii ay gaabis ka jiro ay laysu sheego oo la hagaajiyo walaalayaal waxaan rabaa culimo allah inaan halkan aan idinka xasuusiyo dhowaan waxaa la sameeyey daraasad daraasadaas oo ka hadlaysa yacni khataraha ummaddan soomaaliyeed iyo dalkeeda haysta oo ay tahay dowladdu inay khatarahaasi ay barnaamijyo iyo siyaasaad iyo maxaanku raha waxqabad saxaya hagaajinaya ka badbaadinaya ummaddan khatarahaasi ay la timaado dowladda ayay ahayd si loogu saleeyo yacni waxqabadka iyo tallaabooyinka iyo qorshayaasha dowladdu ay muxuu ahay dejinayso inay noqdaan kuwo ummadda soomaaliyeed iyo dalkeedaba ka badbaadinaya iyo dadkeeda iyo diintoodaba ka badbaadinaya khatarahaas khatarahaasi waa badnaayeen lixaa lagu soo koobay inta wax badan lasoo darsaay lixdii marka inaan soo wada qaado ma rabo in badanoo ka midana meeshaanaaba looga hadlayo midnimada iyo wadajirkii waxa ay ka mid yihiin iyo tafaraaruqa laakiin waxaan rabaa inaan sheego hal qodob oo aada iyo aada muhiim ah waxaa la yidhaahdo khataraha waxaa ka mid ahaa hayguurka
geestiisa waxaa madashani culimada soomaaliya isku yimaadeen ka hadlay wasiirka diintii oo qaafta oo isagoo ahaa wasaaradda soo qabanqaabisay waxna uu soo jeediyey dardaarano kala duwan
culummada soomaaliyeed waa kuwaa jooga dal iyo dibad ka yimid yeeritaankaagii soo ajiibay runtii ixtiraam badan ku haya aniga qaar badan oo culummada ka mid a markaan la sheekaysto waxyaabaha ay aada kugu ammaanaan waxaa ka mid a tashayuca oo mar isku dayay inuu muqdisho ku ukuma dhalo inaad adigu xididdiis xididkiisa aada yartay ood meesha ka saartay runtii ee guul bay ahayd dowlad sideedaba kutubta ama eh, ka hadla eh, siyaasa sharciya ka hadla ama la dhaho al-axkaam asultaaniya waxyaabahay ka hadlaan waxaa ka mid ah dowladnimada waxa ugu horeeya oo dowlad laga rabo waa xifdu diin a ugu horeeya dadka diintooda in loo waardiyeeyo madaxweyne waxa lagu waardiyeyn karo diintana waa culummada culummadii haddaad hayso sidaas aad isula socotaan insha allahu tacaala guul iyo wanaag ayaa la gaari doonaa Eh, runtii taas mar walba waa kaaga mahadcelinaynaa ilaahay miisaan xasanaadkaaga ha ku daro in shirkii labaad sanadkan la qabanayo iyadoo hay-ado iyo ummado kale iyo s- asxaab iyo cid kale aan shilin laga doonin oo madaxweynaha uu yidhaahdo annagaa bixinayna saasna lagu qabsado runtii waa guul intaa ka badanna waa la gaari doonaa culummada aad baan ugu mahad celinayaa guddiga ka shaqeeyey ee qabanqaabada shirka culummadeenna uu guddoomiye u yahay sheekh sugow almacruuf bisuufi yare runtii aad baan ugu mahad celinayaa juhdiga isaga iyo culummadii guddigiisa runtii oo guddoomiyaha u yahay aad baan ugu mahad celinayaa culimmada soomaaliyeed waxaan leeyahay safar dheer baa soo gasheen qaarkiina waxaa laga yaabaa maanta maadaama shirka uu furmayay oo ammaankana la hubinayo oo wax bilow ah waxoogaa waa dhib badan yihiin wax yar iridda inaad kusoo daadaahdeen waa idinka raalligelinaynaa ee shirkiinan insha allahu tacaala guul inuu ku dhammaado ayaan rajaynaya runtii waxyaabaha qabsoomay muddadaas yar madaxweynaha aan ku ammaanayna waxaa ka mid a ee madaxweynaha inuu ihtimaam siiyey culummada oo shirkii labaad la fadhiyo qur-aanka inuu ihtimaam siiyey oo laba mar laba sano la qabtay tartankii qur-aanka heer qarana oo madaxweynaha jaa-isooyin fiifiican ardayda uu siiyey ramadaankii dhowaa hadda markay dhammaysteen tartanka inta ardayda madaxweynaha cashku ugu- ugu sameeyey madaxtooyada culummada qaarkood waan joognay waxyaabahay lahaayeen waxaa ka mid a ma dhicin hadda ka hor ilmo yaryaroo xufaada in sidan loo ikraabo madaxtooye lagu ikraabo ma dhicin runtii waxa oo madaxweynaha miisaankiisa ilaahay ku daree aan ku ammaanayno waqtigiisa ilaahay suurageliyay ka mid tahay waxaa ka mid a
dhanka kalena ciidamada booliska gobolka bari ayaa gacanta kusoo dhigay haweeney dishay wiil dhalinyaro ah oo halkaasi ku noolaa ciidamada booliska ee gobolka bari ayaa waxay gacanta kusoo dhigeen haweeney dil u geysatay wiil ay sodoh u ahayd oo qabay gabadheeda wiilkan oo u dhintay dhaawac ay sodohdii u geysatay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray allah u naxariistee maxamed cabdi bile lamana sheegin agabka ah ama waxa ah ay u adeegsaday dilka wiilkani dilkan oo ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaan weli laga bixin wax faahfaahin ah iyadoo weli aysan ka hadlin laamaha amniga ah boosaaso waxaase la filayaa in saacadaha soo aadan ay ka hadlaan laamaha amniga ah booliska gobolka bari
markana aynu milicsano kalfadhiga maanta ay yeesheen aqalka hoose ee dowladda federaalk soomaaliya mid ka mid a xildhibaanada xildhibaan cadow iyo waxa uu dowladda soomaaliya usoo jeediyey xukuumadda xasan sheekh maxamuud in deg deg sharciga loo horkeeno ganacsatadii iyo ciddii kasta oo ku lug lahayd hubkii ugu radnaa cabdwaaq xildhibaanka ayaa baaqan u diray xukuumadda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud meel soo gaara ilaaha ku mahadsan Een, waxaan rabaa arrinta hubka oo abuudwaaq soo gala inaan ka hadlo kuwaas kelmadaan ka odhan doona hadduu ilaahay yidhaahdo marka hore waxaan leeyahay horta reer abuudwaaq hambaliyo waxaan idinku ognahay dad inaad tihiin dowlad jecel taariikhdiinana waddanka soomaaliya aad ayaa loogu yaqaanaa waxaa qaladeen iyo waxaad saxdeenba intaad talada hayseen waa ku mahadsan tihiin Een, mudane gadoomiye arrinta hubka markaan gudaha u galo sida dowladnimada ay tahay annagana aan ognahay magaalo markay dhisan tahay oo wax la marinaayo dadka magaalada u taliyaa la ogeysiiyaa sida guddoomiyaha degmada taliska c i d-da iyo buliiska iyadoo la leeyahay magaalada ama degmada maalin hebel alaabtaasaa soo mari doonta la socda mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaana loo sheegay hub ay galbinayaan ciidamo in ay dhexda u galeen reed awuud waaq mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh arrintaas ilaa haddeer waa naga degila'adahay maxaa yeelay magaalo intii layska imaado hub la soo galbiyo oo la dhexmarsiinaya annaga weligeenna maanan maqal haddana hubkaas reer cawuud waaq markuu gacanta u galay ciidamaha loo diray oo hubkaas soo furto een warkaas waan iska qayb qaban la'dahay mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh dowladda sharafta leh uu mudane xasan sheekh uu madaxweynaha ka yahay mudane waxaan codsanaynaa in hubkaan naloo caddeeyo nala yidhaahdo dowladdaa iska leh ama ganacsataa leh ganacsato hadday leedahay waxaan ka rabnaa dowladda sharafta leh inay maxkamad soo istaajiso annaga shacabka soomaaliyeed waana soo weydiinayaan hubkii nala ku gumaadi lahaa dalka la keenay maxaa ka leedihiin ayaa nala leeyahay jawaabaa nalaga sugaayaa dowladdu waxaan rabnaa iyada hadday iska leedahay hubkana inay meel soo saarto laakiin waa aamusnaanayaa taas arrintan kama saarayso mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh hubkaan hub sahlan ma ahan bistoolad ma ahan laba kun iyo shan boqol oo qori aakee ah boqol iyo konton oo dhashiika ah laba boqol iyo lixdan snaibaris ah cid haysataba ma lahan boqol iyo konton dhashiika dowladda hataa ma haysato in ay beel gacanta u gasho oo laysdhaga tiro arrintaas sax ma ahan annaga haddii iska dhaafno xataa ana isdhegaysano ismaaweelino arrintaa dadkii xunuqabateenku hubka qaadeen mudane madaxweyne kaama yeeli doonaan reer awood waa waxaa idin leeyahay hubka hadday noqoto mid ganacsato ay leedahay oo ammaanuu idinku yahay ganacsatada iyo dowladdan ka sugaynaa inay gacanta soo saarto oo maxkamad la soo istaajiyo hadday dowladda lahaato hubkaasna ammaanuu idinku yahay dowladdaa mid ka kheyr badanaan suga
dhinaca kalena ah madaxii maaliyadda ee dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka mudug ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda xubin sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka mudug halkaasi oo lagu soo bandhigay dagaalamadaasi muddada dheer ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ee dagaalka kula jira dowladda soomaaliya saraakiisha ciidanka dowladda oo soo bandhigay ninkani ayaa sheegay in uu isku soo dhiibay ama iska soo dhiibay ee deegaan lagu magacaabo jowle oo ka tirsan gobolka mudug saraakiisha booliska degmada hobyo ayaa sidoo kale nin intaasi waxay ku dareen in uu ku magacaabnaa ninkan madaxa maaliyadda gobolka mudug ee dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda iyadoo lagu soo bandhigay xarunta booliska degmada hobyo ee gobolka mudug maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya iyo ku- sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa waxay wadeen howlgallo iyo dagaallo ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ay ku doonayaan inay ka saaraan deegaanada ay weli kaga harsan yihiin gobolka mudug iyadoo sidaan oo kale horey ay iskugu soo dhiibeen dagaalamayaasha dagaalamayaal ka tirsan ee dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa iyagu ay gacanta ay kusoo dhigeen dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ee dagaalkaada kula jira dagaalamayaasha al-shabaab
warkii duurna saaxiibayaal waa naga intaas intan markana hawada ku- isku maqli doona nabadgalyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel